degmooyinka shibis xamarweyne iyo boondheer ee gobolka banaadir iyo waliba si toose loonku bilaaway barnaamijka isdiiwaangeliyowka dadweynaha codad shoodhiibada lahayeen doorashada dalka ku dhihi doonta ee codaynta qof iyo code taas oo muddo sanadooyin fara badan ku reed suuragal nagati in reed loonku bilaaba dalka gaar ahaan magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya walibana goobta diiwaangelinta laku bilaabay habuh dhaafiyey qaybo sharduweye bulshada degmooyinka iyo oona goobro ku hayeen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka xubno guddiga iyo saraakiilla amnigo aan teegan sugowka ammaanka bulshadiyo ankoreenhana ku mid ee bulshadii codadsho dhiibideen oo qaybta ku hayeen iyo isdiiwaangeliyeen iyo weliba siidii handhawaayana iyo codadsho ka doorada doonaan qofkii fadayeen anigoo e zahra cali naasir waxaan coday cod bixintii aan u qaatay kaarkii oo markaatida ahaaye konton sano ka hor anigoo codaynaya aadan wuu faraxsanahay maanta waxaa madaxda maanta joogto inay dadweynaha codka ku soo wareejiyeen aad iyo aadaa u mahadsan yihiin waana u ducaynaynaa anoo codkayga ku ciilfaxaaya aan dhehaynin hebel iyo hebel iyo hebelaan doorana aan dhehaynin aniga shakhsiyad ahaanteeda qofkaan rabu dooranayo maasha allah maasha allah kheyr waaye oo xamarweyne iyo soomaali oo dhanba usoo deg shacabka inay codkooda waa u baahnaayeen weligooday u baahnaayeen waa hubaa waana ogahay anoo ah shacab inaan codkayna aan ku cilbaxno waaba meeqa sana raadeen inaan codkayna annaga ku cilbaxno meeqa sananu ooynayn maantana waa helnay maasha allah kheyr allaha ka dhigo dadka xilka maanta wadana waaba ducaysanyihin dee dadweynaha ku soo wareejiyeen codko maanta waa maalin taariikh aad u weyn waaye oo soomaali dhan u soo hooyatay ilan macnaha tanoo kale qofka iyo codkiisa macnaa muddo muddo waa maqli jirnay laakiin maanta way dhowowday insha allah annigana waxaa nasiib u yeeshtay qofka ugu horreey maanta degmada imaadayan ahay oo isdiiwaan geliyey insha allah soomaali waxaan u rajayaha khayr iyo farxad soomaali way horumartay soomaali ilaahay dibna uu soo celiyo insha allah soomaalina allah isku mideeyo qalbigooda allah isku soo dumo allah macnaa heshiis allah ka dhigo insha allah insha allah dhibkana allah annaga qaada aniga inaan coday waxaa igu dambaysay ma dhoweyn waagii aalasyonihii cabdirashiid cali sharmaaka ayaa ugu dambaysay cod qof walba cod qaadanay waddada musuq maasuqa waagii musuq maasuqa intii ka dambayda ma arkin qof codkeeda dhiibanayso waxaa u dhexeeya midka ay mas-uulku soo doortaan iyo qofta ay shacabku doortaan qofta shacabku doortaan ayaa wanaagsan dhanka kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka soomaaliyeed iyo weliba ku hadlay sadaya ka bilaawatay sadaya ka bilaawatay isdiiwaangelinta bulshada iyo sida markaasi uun ku qeyb qaada doonaan bulshooyinka sharduun ee ka shal nool gobolada dalka soomaaliya oo qaybta ku nagada doonaan waxaa sharaf weyn ah maanta mar kale in ma aragtay degmooyinkii shibis xamarweyne iyo boondheere ay ka bilowdeen diiwaangelintii dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir saa la socotaan hore waxaan uga bilownay degmada shingaani oo runtii si xamaasad leh iyo dardar leh u bilaabatay maanta mar kale waxaa guul weyn ah in sinabada ay noogu bilowdeen degmooyinka shibis xamarweyne iyo boondheere waxaa ku xigi doona degmooyinka kale waxaan rabnaa inaan shacbiga soomaaliyeed u sheegno inaan guddiga madaxa bannaan haddaan nahay shaqadii naloo igmaday oo ahayd dalka inaan gaadhsiinno doorasho qof iyo coda oo aan dadku u fududayno in awoodda iyo baawarkooda iyo qofkay rabaan inay doortaan inaan u dhowayno inaan shalay hadalay ahayd laakiin maanta in loo jeedo iyadoo ficil ah waxaan aad ugu mahadinahayaa dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan gaar ahaan gobolka banaadir sida xamaasadda leh iyo niyad wanaagga leh iyo rabitaanka leh ay u muujiyeen in la gaaray xilligii codkooda la maqli lahaa waa maalin weyn waa maalin soomaaliya taariikh u ah maanta mar labaad ilaahay mahaddiis waaye inay si nabada noogu socoto ilaahay waxaan ka baryaynaa in nabadgelyadaas iyo barwaaqadaas ku socotaa inay sii socoto insha allahu tacaala haddaan guddiga nahay qolo walboo soomaaliyeed iyo meel walboo soomaaliyeed waxaan rabnaa inay masajkeenna sidataa u qaataan waxaanaa guddi madax bannaan waxaanaa guddi xora waxaana guddi raba dadka soomaaliyeed sharcigii loo siiyey inay awoodda iyo codkooda gaarsiiyaan inaanu shaqada iyadaana lagu caawiyaan rabna insha allahu tacaala konton iyo lisina gureed dalka soomaaliya wayba uusa reedan bilaabay in bulshadiis iyo markaas odadsho ka daradan qofkii oon aragan inuusa samata biyi doonaa bulshada iyo weliba dalkaba